ururka samadoon oo ah urur isku xilqaxmay ka shaqaynta nabadda ayaa wacyigelin waxa ay ka sameeyeen deegaanka turbi ee galbeedka degmada balambal ee gobolka galgadood waxgaradka deegaanka iyo maamulka turbi ayaa soo dhaweeyey ururka samadoon waxayna kaga mahad celiyeen shaqada ay ka wadaan deegaanada iyagoona sheegay inay ka qeyb qaadan doonaan nabadda iyo xasiloonida deegaanka wacdiga iyo waanada iyo waxsheegga aad noogu timaadeen aad baan ayna kugu soo dhoweynaynaa waan ayna soo dhoweynaynaa waanad mahadsantiin ilaahay ka sokow aadna ahaan in alla inta wanaagga aad noo keenteenna reer turbi wayna la qaatay horeyna way u qaateen maanta midda aad noogu timaadeen mid ka culus baa reer turbi qaatay hameenkii ceelkaa turbi la muday dadkii muday culummo iyo caamaba waa isu yimaadeen dal iyo dibad hadday jireen go'aanay ka midaysan yihiin bayna qaateen waxay qaateen ummadda dariskaa in la nabadgeliyo ilaahay darti loo nabadgeliyo deegaankoodana ay ku sugnaadaan reer turbi waa ka dhabeeyeen xilligaas iyo xilligii qof inta turbi ka tegey dadkaa wax u geystay ma jiro dhac lama gelin oo mid dunyaha dhiig dadeedna kamay gelin ballankii reer turbi ayagu isku waajibiyeen oo dadkii waxaa weeye islaamka ahaa oo qoday oo ehelka ahaa iyo ayagu markay isu yimaadeen ballankay xireen waa ka dhabeeyeen mas-uuliyiin ka tirsan ururka samadoon ayaa dhankooda ka warbixiyey waxyaabaha ay ugu yimaadeen bulshada deegaanada miiga ah waxaan u tagnay inaan wacyi gelinno dadka tuulahaas degan si fiican bay noo soo dhoweeyeen si fiican baan u wada hadalnay waa isfahanay waxaan ku heshiinay inay dadka nabadgeliyaan inay maarata isxakameeyaan in haddii ilaahay kuu idmahayo wax dhibaata oo xaggooda ka baxay aysan jirin saasaan isku afgarannay waxaana rajaynaynaa arrintaa ay noo sheegeen inay ka dhabeeyaan oo ay fuliyaan baan rajaynaynaa aad iyo aadna waa noo soo dhoweeyeen waanu ku faraxsannahay sida ay noo soo dhoweeyeen iyo sida ay hawshaad nooga ballanqaadeen marka waxa weeyaan arrintaasaa maanta dhacday wacyigelintii baan u tagnay si fiican bayna noogu waxaan leenahay oo baaqaas lacalla aan nahay samadoon samadoonna isku hatiim yahay baaqaan jeedinayna waxaan u wada jeedinaynaa ummadda darisyada ah oo ama mareexaan ha noqoto ama beeshaan cayr oo dhinacaan degan ha noqoto waxaan leenahay walaalayaalow walaalayaalow dilka ha la joojiyo dilka ha la joojiyaan leenahay waxaa weeye qof la dilay ciil ku dhihi mahayo ciil ku baabi'i mahaye aaqarawaa iyo dhib iyo ciil baa kasii siyaadahaya waxaan leenahay walaalayaalow dhibka ha la joojiyo nabad baa naasanal nuuga leh nolosha iyo diinta iyo waxay tahayba wax walba waxay ku fiican tahay nabadda haddana waxaaba lagu sii jiraa bil cibaadaa lagu jiraa walaalayaalow dilka ha la joojiyo hadday mareexaan tahay ee hadday dhinaca cayr tahayba dilka ha la joojiyo dadkaa saa'ibiinta dilkooda ha la joojiyo
ururka samadoon oo ah urur ka dhisan degmooyinka balambale iyo gurceel ayaa maalmihii ugu dambeeyey laba jabaaray dadaaladooda ku hayadan wacyigelinta dadka deegaanada miyiga ah oo ah halka ay inta badan ka dhacaan colaadaha